فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo hadahan oo kale aad kaga barateen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida caawa hadduwa la qadaro barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xasan shiikh oo xalano looga yeedhay muxuu ka tarjumayaa sawir laga soo qaaday kulanka gurgurta looga wacay oo ay ku sugnaayeen wakiilada midowda yurub ee soomaaliya barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonnaa muxuu dadka soomaaliyeed uga dhigan yahay in boqolkiiba sagaashan shidaalka dalka laga helo ankara loo raro aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkan ka waraysanay ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ku dilay wiil dhallinyaro ah hooyada dhashay wiilka oo ka warramaysa ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan dowladda maraykanka maxaanay awood ugu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysa doontaan beesha tunni qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe oo toban neefoo geela ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab hoggaanka beeshaasi oo ka hadlay munaasabaddii ay ku wareejinayeen ayaad maqli doontaan dhuuxa waraysyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah multaqo ballaaran oo lagu soo dhoweynayo futuuxaadka iyo guulaha mujaahidiinta ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo ka dhacay wilaayada galgaduud qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo diyaarinay waa mar kale iyo dhuuxa عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dhegaystayaal caawa waa habeennimo khamiis ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa saddex iyo labaatanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabano qodobka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa looga yeeray xerada xalane ee magaalada muqdisho sawir laga soo qaaday kulankii xasan sheekh loogu wacay ayaa waxaa ka soo muuqanaya madaxda midowda yurub wakiilka uga ah soomaaliya amaba xerada xalane kuwaasi oo gidaarkooda dambe uu ka muuqdo difaac weyn kulanka waxaa xasan sheekh maxamuud ku weelinaya qaar ka mid ah wasiiradiisa ugu sarreeya maamulkiisa iyadoona sidoo kale kulanka ay qayb ka ahaayeen taliyaasha ciidanka shisheeye ah dalka ku soo duulay wakiilada midowda yurub ayaa waxaa u suurageli waayey in kulankan ay ku qabsadaan villa soomaaliya maadaama inta badan amniga magaalada muqdisho uu yahay mid aan la isku halayn karin hoobiyaalna waayahan ay ku socdeen villa soomaaliya iyo sidoo kale xarumaha la midka ah ee ay degan yihiin mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed cabdulaahi markaanna ku soo dhowaada wararka caalamka dhegaystayaal ku dhowaad toban qof ayaa ku dhintay duqeymo uu ruushka ka fuliyey gobol ka tirsan dalka yukrain maamulka yukrain ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ciidamo ruush ah ay duqeymo culus ku garaaceen gobollo kala duwan oo dhaca bariga koonfurta iyo bartamaha dalkaas halkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad toban qof oo u badnaa dad shacab ah iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen weeraradan oo ka kala dhacay gobollada odheesa iyo buultaafa ayaa lagu dilay ilaa sagaal qof waxaana sidoo kale burbur xooggan soo gaaray kaabayaasha rayidka iyo ganacsiyada ee gobolladaas war ka soo baxay kiyef ayaa intaasi ku dartay in nidaamka difaaca ee dalkaas uu soo riday lixdaniyo toddoba diyaaradood oo ahaa nuuca aan duuliyaha lahayn kuwaasoo qayb ka ahaa boqol soddoniyo afar diyaaradood oo uu ruushku ku soo weeraray gobollada dalkaas howlgalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay uu madaxweynaha yukrain eedan kulul u jeediyey dowladda shiinaha taasoo uu ku eedeeyey inay taakulo militari siiso ciidamada ruushka halka maamulka biijiin uu waxba kama jiraan ku tilmaamay dhammaan eedeemahaas in ka badan soddon iyo afar qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqaymo cadowtooyo ee maamulka yuhuudda uu ka wada jiido khaza maalintii soddon iyo toddobaad oo xidhiir ah tan iyo markii uu maamulka yuhuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee ka hana qaaday qidaaca khaza waxaa isi sii taraya dadka ku shahiidaya iyo kuwa ku dhaawacmaya duqaymaha laayaanka ah ee har iyo habeen lala dhacayo magaalooyinka dhaca xayndaabka maanta oo keliya sida ay tilmaamayaan ilaa caafimaad oo ku sugan gudaha qidaaca soddon iyo afar qof oo muslimiin reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqaymo laayaan ah oo maamulka yuhuudda ka geystay jiidda labaatan dadkan shuhadada ka mid ah waxa ay ku shahiideen duqaymo si gaar ah uga dhacay waqooyiga jiidda halka afar iyo toban kalena ay ku baxeen duqaymo ukayaanka sahyuuniga la dhacay koonfurta xayndaabka duqaymahan laayaanka ah ee maamulka yuhuudda uu ka geystay jiidda khaza maanta oo keliya ayaa ku soo aadaysa xilli ay ilaha caafimaad ee ku sugan gudaha qidaaca tilmaamayaan in khaza ay gashay marxaladii shanaad ee xagga cunaxumidda iyadoo ay jiraan biyola'aan iyo baadla'aan baahsan dhanka daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yuhuudda waxa ay maanta martigelisay xamlo ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda guddiga warbaahinta ee ku sugan deegaanka dhulkaram ayaa maanta sheegay in xoogo ka tirsan kayaanka sahyuuniga ay burburiyeen in ka badan laba kun oo guri kuwaasi oo ku yaala deegaanka dhulkaram iyo nuur shamsi ee labadooduba dhacda daanta galbeed tallaabadan guracan ee maamulka yuhuudda uu kula kacay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan mandiqadda aan soo sheegnay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada kanyaanka gumaystaha ah ay ku takrifalayeen guryo ku yaala daanta galbeed dhanka kalena dadka xoogga lagu dejiyey magaalada alqudus ayaa maalmihii lasoo dhaafay xoog ku galo isxigxigay ku qaaday masjidka sharafta leh ee al aqsa xilli ay weliba kor ka waardiyenayeen ciidamada maamulka yuhuudda ee ku sugan magaalada alqudus
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhow xawraysiida ayaad dhegaystayaal maqlaysaan askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxaa magaalada baydhabo wuxuu ku dilay wiil dhalinyaro ah dilkan oo dhacay barqanimadii maanta ayaa waxa uu askariga ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed u geystay cabdi maxamed oo ka mid ahaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo hooyada dhashay wiilka la dilay oo dalbanaysa cadaalad waatan hooba cadaalad la sheegaw intii anu geysan walaadan dili kolley markaatiley muslimiinta dhon argahaya malibaa faday ilaahay wayla kore intii inogisalan dili wal argahaya dowladda inti lanki lan dili wal dile hoodii inti ilaahay sheegde inti hagi leyle marsi yeeda ku odsaday dowladdan mayba waa lan shacebe dadan dilaana mayle raayo dhib dadan in dareersan idis bari guri racdaysadaw mayba waa lanki dili kolley inti hagi leyle marsiya ilaahay odsadaan wili ariika ani dhale urudkay mayba waa reer jeyniila deganyi inagoo dhaafe alxamdulilah reeda mayba sabtilan dili wal ilaa iha talan wal ninshaa mala leen inog idil ka dhalay dilay horteel ka dilay wal ilan dili ay la raay sumooshi nan mid yey leeyahay in kabeeri ee may la raay mid yey meel ka daawada wal inseed ee kollay he olol wal dhali wal ogi ogda ilaa i waqtiga ha dhamaaday ilaahay marshay kooy ee naxatiin banaadig inta ma dhaafas
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana heshiiskii maanta nuquladiisa qayba ka mid ah la faafiyey afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha internetka ah aad loogu faafiyey qaar ka mid ah nuqulada heshiisku sheegii ay dowladda federaalka la gashay turkida kaasi oo lagu xaraashay khayraadka soomaaliya nuqulada la helay ayaa muujinaya in boqolkiiba sagaashan in ka badan ay turkidu helayaan haddaba arrinkaasi muxuu uga dhigan yahay dadka soomaaliyeed su-aashan iyo kuwo kaleba waxaynu hordhignay aqoon-yahan idriis xasan faarax oo ku sugan dalka dibaddiisa
bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii waxay maqleen wax aad u liito aad u dhib badan aad u xun waxayna ooga dhigan tahay waxaan afka qalaad lagu yiraahdo national disaster masiibo qaran waa masiibo qaran waaye maadaama masiibo qaran tahayna waxaan kalaan rabaa inaan xasuusiyo ummadda soomaaliyeed wax kaloo lagu yidhaahda luuqadda qalaad early intervention kahortaga degdega ah marka maadaama masiibo qaran dhacday national disaster waxaa loo baahan yahay waxaan la yidhaahdo early intervention de marka waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed cid kasta oo awoodi karto inay masiibadaa qaran ka hortaga degdega ah samayso early intervention baa loo baahan yahay marka hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay masiibada qaran sidii looga hortegi lahaa cidda ka hortegi karto qaabkay uga hortegayso taas waxaa weeye waktigan u daynaya boqolkiiba sagaashan ayaa la sheegay in turkida ay ka macaashayaan shidaalka soomaaliya ay ka qodanayaan madaxda dowladda federaalka maxaa ku qasbi kara in falcaynkaas ah ay sameeyaan wallaahi wax ku qasbi karo oo aan maaragtay dabadhilifnimo iyo dadnimo xumo ahayn ma jirto laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego arrintan ma ahan arrin turkiga iyo dabadhilifyada soomaaliya jooga keliya ka dhaxayso waa arrin ka guda ballaaran saa la socotaan waddamo badan oo reer galbeed ah ayaa shidaalka soomaaliya baari jiray kharash badan ku bixiyey juhdi badan ku bixiyey marka shirkadihii horey u baari jiray maadaama hadda ayna waddanka ka howlgeli karin waxaa lasoo wakiishay turkiga marka turkigu marka dhaqaalahan uu hadda qaadanahayo oo farada badan ama waxa dhaqaalaha dhan ee la boobahayo waa wixii hore ugu baxay shirkadihii maraykanka ahaa iyo ingiriiska ahaa iyo faransiiska ahaa iyo horey mataqaanaa juhdiga badan iyo dhaqaalaha badan ugu bixiyey ee qaybtoodii baa ku jirto marka qoladan ama horyaantan soomaaliya joogtana haddee maadaama oo labaatan sano lasoo biilahayey wixii kharash baxay oo dhan hadde meeshaas waxaa weeye ayaa laga laga soo maaragtay laga samaynayaa marka ma ahan oo keliya lacag uu turkiga qaadanahayo ee waxaa weye aniga xataa joornaal waxaan ka akriyey turkiga uu soo qoray oo uu leeyahay baaritaankan turkiga uu uu baarahayo shidaalka ama uu qodahayo maraykanku aad buu ugu qanacsan yahay marka maadaama ku qanacsan yahay de waxaa wixii horey oga baxay iyo waxaa hadda dowladda federaalka oga baxayba meeshaas ayay ka imaanaysaa waxaa la sheegay in boqolkiiba shan keliya la siinayo dowladda federaalka maxaa laga wadaa arrinkaas
waa wax inta badan wadamada afrikaanka markii la dhacahayo waa qaabka loo dhaco inta badan waddanka ugu badan afrikaanka mathalan oo kaleeto waddanka conga la yidhaahdo mineraalka ama macdanta waddankaas laga dhaco kuwa ugu nasiib badan kuwa ugu nasiib badan deegaanka ugu nasiib badan waxaa la siiyaa shan percentage boqolkiiba shan baa la siiyaa marka waa qaacido caama oo maxaa yeelay waxa shan loo siinahayo micnaheedu waxaa weeye kharash badanna wuu ku baxay kharash badanna wuu ku bixi doonaa ciidamo calooshood u shaqaystayaalaha la qori doonaa intaasoo ummad baa ka qayb qaadanayso intaasoo maafiya ka qayb qaadanayso marka dadka deegaanka wax kusoo hagaagahayo naf leh kuwa loo naxariisto aad loogu naxariisto qolkiiba shantaasna waxaa weeye waxaa helahayo damoryaantan mataqaana dabadhilifyada tan waxooda kama badanayso marka haba yaraatee one centi oo ummadda soomaaliyeed ka soo gaarahayo haba yaraatee one centi oo shacab soomaaliyeed ka soo gaarahayo ma jiro waxaa ku jiray noqollada in boqolkiiba shanta qudheeda ay u qaadanayaan erey ay ugu yeereen in kind yacni wax lacag ka duwan wax kaash ka duwan oo tusaale in cunto iyo lagu siiyo marka in qoraal noocaas ah ay turkidu soo qoraan ama heshiis caynkaasa inay ka saxiixdaan maxaa keeni kara wallaahi waxa keeni karo horta wax la garan karo qof insaana uu garan karo ma ahan laakiin turkigaasaa la socotaan saldhig military buu ku leeyahay marka waxaan soomaalidu nimankan dabadhilifyada ah waxoodii horey u qabaan dee horaa loo siiya wixii intaa la siinahayey labaatan kaasano la siinahayey oo la dhacahayey oo dadkan mataqaanaa maafiyada waaweyn ay dhacaysay oo ay baabi'inaysay maafiyadan waaweyn oo huteelada waaweyn iyo daaraha lagu dhisanayey wixii dee soomaaliyay dusha ka saarnaayeen marka de waxaas la dhacayay iyo waxaasoo lacagoo baxaysay wixii ayagay ku maqan yihiin maadaama ayaga ku maqan yihiin dee inaan waxba la siinin waxaana la sheegaya waxaana loo sheegaya in haddana lasii garab taagan yahay horeyna loo siinahayey mataqaanaa haddana lasii siin doono shidaalka waxaa bixiye waa dowladda federaalka oo khayraad ka dhiibay maxay tahay marka sababta ay dadka soomaaliyeed amaba xitaa baarlamaanka aan arrinkan loola wadaagin oo hadda keenay in turkida ay dadka soomaaliyeed ka maqlaan amaba warbaahinta turkida ay soo shaaciyaan in boqolkiiba sagaashan ay iyagu qaateen boqolkiiba shan keliyana dowladda federaalka leedahay maxaa keenay dabcadda koox koox dowladda federaalka lagu sheegayo waa koox ama urur qaab maafiya ahaan loo sameeyey oo reer galbeedku ay samaysteen oo dagaal oogayaashii markay farabateen laysku soo aruuriyey marka waa urur reer galbeedka u shaqeeyo oo loo bixiyey dowladda federaalka horta dadka soomaaliyed waa inay saas u fahmaan marka waxa ay saxiixayaan xataa inta badan ayaga xataa nuqulka lama siiyo laakiin dowladda turkiga dowladda turkiga shacabkeeday la hadlaysaa kuwan shacabkooda lama hadlaayaan waa maafiyo waa mooryaan waaye u adeego wadamo soomaaliya cadow ku ah marka inta badanna markii nuqul la qorahayo oo heshiis la gelahayo waxaa lagu qoraa laba luuqadood ama saddex luuqadood baa lagu qoraa labada wadan labadooda luuqadood iyo luuqadda internationalka oo markaa ay commonka ka yihiin waxaan la yidhaahdo ay ka midaysan yihiin dabcan hadda miday ka midaysan yihiin waa ingiriiska waay marka luuqadda ingiriiskana waa lagu qoraa nuqulada muhiimka saas u ah luuqadda af soomaaligana waa lagu qori lahaa luuqadda turkigana waa lagu qoraa marka sida muuqata turkiga iyagu luuqadoodii way ku qorteen wadamadana waa saas markay gelayaan heshiisyo waxaa la dhahaa marka bartiner waa laba wadan oo isu baahan iyo marka inay qariyaan sababtoo dhanka soomaaliya heshiisku heshiiskama ahan ummadda soomaaliyeed dhankiisa heshiiskama ahan waa boob iyo dhac waay marka kuma kuma dhiiranaan karaan inay boob iyo dhac la soo shir istaagaan kuma dhiiranaan karaan laakiin turkigu asagu waxbuu dhacayaa oo dadka dhicitaanka ka qayb qaadanaya marka dadkiisuu la hadlayaa marka waa taasaa keenaysa marka inay iyagu ayna waxba soo qorin turkida xilligan maxay ugu soo aadiyeen wallaahi turkida waxay xilligan ugu soo aadiyeen sida muuqato hawshii sahminta iyo baa soo gebagabowday waxaana la gaaray xilligii waxaan la kala tuuri lahaabaa baa maaragtay laakiin waxa ayandaro ah dowladda turkiga iyagoo og dowladda waxaa dowladda federaalka lagu tilmaamay inaanay dowlad ahayn waddanka maamulin xataa xataa xaafad muqdisho ah ka mida aan aan aan maamulin inay heshiis noocaana la galaan dad mataqaanaa mooryaan oo dabadhilif oo waxay matalaan la arag waxaan shaki ku jirin wadamada reer galbeedka ee soomaaliya dowladda soomaaliya ee waxaan dacmiyo ayaa waxaan ku boorinahayo sababto waxay leeyihiin soomaaliya burbur kama bixi doonto weligeedna dowlad ma noqon doonto marka intuu qalabkaas shidaalkan iyo adduunkan meesha ku baabi'i lahaa haddaanay dad soomaaliyeed oo ka faa'iidaysanaya ayna jirin haddee adduunku waa inuu ka faa'iidaystaa ma laga yaabaa in maalmaha soo socda la arko mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo isku dayay in dadka soomaaliyeed uu ka qanciyo fadeexadda maanta haysata dowladda federaalka maya maya maya waxba dee waxba ma dhihi kara dee wax muxuu dhihi karaa meeshaan meeshaan waxaa weeye wax la qarin kara ma ahan dadka insaan dad soomaalidu waxbay akhriyaan wax waa arkaan waxaan waa wax la arki kara waaye in shidaalka la yidhaahdo shan sano heshiis baa la galay haddana si automatiga saddex sano ayuu ku darsamayaa boqolkiiba shan baa ayaa la siinayaa wax u dhigmo oo lagu siin karo mataqaanaa hub hub baa lagu siin karaa iyo magaciisigii marka dee shidaalku sideeddaa sanuu meesha ku dhammaan karaa soo moogid sideedu baalka meesha ku jira wax oo webi ma ahan waa baraag waayo horta waa in dadku ogaadaan shidaalka ama gaaska waa baraag ama waa haro oo kala waaye webi ma ahan qulqulo ma ahan waa haro meel dhulka hoostiisa ku jirto ama baraag dhulka hoostiisa ku jirto oo weyn waaye marka siday baraagta u dhammaato bay u dhammaataa ugu dambeyn waxaad tahay aqoon-yahan soomaaliyeed waxaad in muddo ah dadka soomaaliyeed kaga digeysay siyaasadaha guracan ee dowladda federaalka iyo sidoo kale boobkooda ay ummadda ku hayaan maantay dadka soomaaliyeed wax weyn ayay arkeen maxay tahay dardaarankaa dadka soomaaliyeed u jeedinayso wallahi dardaarankan u joojinayo waxaa weeye waa labada kelmadoodoo aan adeegsaday waaye waxa waaye waxaan la yidhaahdo national disaster masiibo qaran iyo early intervention ka hortag degdeg ah labadaasaan kusoo koobaya aniga waa hagaagkaasi wuxuu ahaa injineer idriis xasan faarax oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan dalka dibaddiisa oo aan ka waraysanay heshiiskii boqolkiiba sagaashan dalka turkida ah ay kula wareegayaan khayraadka badda soomaaliya kadib markii dowladda federaalka ay arrinkaasi u saxiixday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan maxaanay dowladda maraykanka awood ugu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya waa maqaal lagu daabacay bejka responsible state craft waxaa soo jeedinaya wariyahena muxsin xasan xaaji qoraal lagu magacaaba axmed ibraahim ayaa qoray maqaal ku qoran luuqadda ingiriiska kaasoo uu cinwaan ooga dhigay maxaanay dowladda maraykanka awood oogu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya maqaalkan oo lagu daabacay websayte lagu magacaaba responsible state craft ayuu baarahan ka faallooda arrimaha qaaradda afrika wuxuu ku tilmaamay in labaatankii sano ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka ay ku lug leedahay duulaanka soomaaliya sidaasoo ay tahayna ay awoodi la'dahay inay awood militari ku maquuniso xarakada mujaahidiinta al-shabaab horudhaca maqaalkiisa wuxuu ku soo qaatay warbixin uu dhowaan daabacay wargeyska new york times taasoo uu ku sheegay in maamulka cusub ee trump ay ka doodayaan xidhitaanka safaaradda maraykanka ee muqdisho sababo ku aadan korarka weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsanaya xayndaabka xerada aadka loo ilaaliyo ee xalane axmed ibraahim ayaa tilmaamaya in xusuusta wixii ka dhacay sannadkii labada kun koob iyo labaatanka dalka afghanistan ay weli la nool yihiin mas-uuliyiinta ameerikaanka ah taasina ay keenayso in laga fakaro waxa ka dhici kara soomaaliya haddii uu xaalka sidan ku sii socdo waxaa jira sababo loo qaateen ah oo keenaya in la isweydiiyo sababta ay dowladda maraykanka u awoodi la'dahay inay jebiso xarakada al-shabaab xilli wax ku dhow labaatan sano uu maraykanka qayb ka yahay howlgalka militari ee soomaaliya inkastoo kaalinta maraykanka ee dalkan aanu gaarsiisnayn kii afghanistan oo kale ayuu leeyahay qoraaga maqaalka axmed ibraahim inta badan waxaa la soo celceliyaa la wareegitaanka taalibaan ee xukunka afghanistan sannadkii labada kun koob iyo labaatanka iyo suurtagalnimada in wax la mid ah ay ka dhacaan soomaaliya qiyaaskan iyo isbarbardhigan ayaana sii xoogaystay muddooyinkii u dambeeyey oo ay al-shabaab dib ula wareegtay deegaano iyo degmooyin horay looga qabsaday ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan cinwaankiisu yahay maxaanay dowladda maraykanka awood oogu lahayn inay al-shabaab kaga adkaato soomaaliya sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan lagu daabacay websayteka responsible state craft dowladda maraykanka waxay aad iskaga ilaalisay in ciidamo aad u fara badan oo ameerikaan ah keento soomaaliya laakiin taasi beddelkeeda waxay tababarro iyo taakulaba la garab istaagtay ciidamada shisheeye ee ka socda waddamada afrika iyadoo dhanka kala dhistay ciidamo kumaando soomaali ah kuwaasoo tiradoodu u dhexaysa saddex kun ilaa shan kun oo askari laakiin wakhti xaadirkan maraykanku wuxuu hoos u dhigay taageerada maaliyadeed ee uu ku bixinayay howlgalka midowda afrika ee eu som kaasoo dhowaan la hirgeliyey ayuu leeyahay axmed ibraahim qoraaga maqaalkan marka laga yimaado maraykanka wuxuu qoraagu tilmaamayaa in turkiga uu yahay dalka aadka u taageero dowladda federaalka waayadii u dambaysayna xasan sheekh maxamuud ayaa laba jeer u safray ankara mar uu ka hadlaayey tallaabooyinka ay suuragal ka tahay inay qaada dowladda maraykanka ayuu sheegay inay laba arrin hor taallo waa midda koowaade inay muqdisho ka saarto diblomaasiyiinteeda taasina wuxuu tilmaamay inay horseedi karto burburka dowladda federaalka tallaabada labaad waa inay kordhiso weerarada duqaymaha ah ee ay ku beegsanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuse qoraagu tilmaamay in duqaymaha darooniska wax guul ah lagu xaqiijin waayey shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay al-shabaabna ay weli samaynayaan horumarro muuqda axmed ibraahim ayaa tilmaamaya in dowladaha reer galbeedka ay ku guuldaraysteen inay dhisaan dowlad awood leh oo ka hana qaada magaalada muqdisho taasi beddelkeedna dowladda federaalka ay tahay dowlad taag daran musuq maasuq hareeyey kuna tiirsan taageerada iyo taakulada dibadda si ka duwan middaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay inay ku xidideysatay bulshada soomaaliyeed fariinteedana ay tahay mid ay la dhacsan yihiin dad badan oo soomaali ah al-shabaab waxay sheegayaan inay ka soo horjeedaan wujuudka shisheeye ee soomaaliya tanina waa fariin ay la dhacsan yihiin dadka soomaalida al-shabaab waxay xoogga saaraysaa wacyigelinta iyadoo adeegsanaysa gabayada dhaqanka ee soomaalida ayuu yidhi axmed ibraahiim qormadan uu qoray qoraagan lagu magacaaba doctor axmed ibraahiim waxna ka qora arrimaha islaamka ee qaaradda afrika ayaa ku biiraysa warbixinnada iyo maqaalaadka ay waayadii u dambeysay daabacayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolkaba kuwaasi oo isku raacay suurtagalnimada in wakhti aan dheereen uu isbeddel xoogan ka dhaca soomaaliya magaalada muqdishona ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegeystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanaya waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markaana dhegeystayaal aynu u jehaysano dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud multaqa ballaaran oo lagu soo dhoweynaya futuuxaadka iyo guulaha mujaahidiinta ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa wuxuu ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud multaqaha oo ay ka soo qaybgaleen culimaauddiin waxgarad ugaasyo iyo mas-uuliyiin oo uu hogaaminayey wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadaas waxaa multaqaha diiradda lagu saarayey weeraradii waaweynaa oo ay mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafay ku beegsadeen saldhigyada ciidanka dowladda federaalk kuwaasi oo ciidanka mujaahidiinta ay ku furteen deegaano iyo degmooyin ay haysteen muddooyinkii lasoo dhaafay ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay amaba aan idiin soo gudbinaynaa ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعنك لو كنت أمهد علينا أن الله سبحانه وتعالى أيان أولا وآخرا أمهد علينا نمكنيي amnigan iyo wanaaggan iyo madarka khayrka qaba ilaahayna siiyaan u mahad celinaynaa runtii futuuxaadka iyo madarka ilaahay uuna siiyey isku waqti ayay naqdeen waqti kasta roobaa da'aya meelo waxaa jira biyo looga baxay hadda waad ogsooneed waqti dhow abaaray ahayd xoolaha baaba'ayay haddana maanta waxaad aragtiin cowskii iyo roobkii iyo nicmadii ilaahay ayaa meesha soo dhigay waqtiguna sidaasoo kale ayuu isku bedelayaa wa tilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dadku saasa ayaamuhu ugu dhex wareegayaan ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay baan mar walba u mahad celinaynaa waxaa kaloon halkan mahad uga diraa iyo hambalyo iyo bogaadin iyo salaan iyo duco intaba aan u diraaho aan runtii kal iyo laabka soo go'day mujaahidiinta huduurta ku jirta ee la dagaalamaya nimankaas cadowga ah oo qowlaysatada ah oo qandaraas qaatayaasha oo gaalada soo riixayso oo arrintaas loosoo dirsaday oo loosoo wakiishay nimanka ka hortegay gobollada dhexe markay yimaadeen mudug galgaduud shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa laysku yiraa gobollada dhexe insha allahu tacaala waxaad ogsoontihiin dagaalkaas asalkiisii markii lasoo qaadayo xasan gurguurtaa soo bilaabay qandaraaska asagaa soo qaaday kuwii ugu dambeeya waa kuwa hadda ayagoo kabala'aana ka cararay aadayabaal dhallinyarada waxaan ugu baaqa jihaadka ha la qoro taariikhaa qormaysay jihaadka ha la galo yaan leesmartiyeynoo kitaabka ilaah yaa marti laga naqani jihaadka ha la galo mucaskaraadka ha la buuxiyo cadowgana ha lala xisaabtamo sidoo kale waxaa hadlay ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxmuud hiraab bismi illah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskala dhammaanteed mahaddaas alla kadib dadka haddii alla kuu roon yahay dadweynaha meeshaan galabta suuda mustaqaha oo xafladan qaymaha badan la joogana dhammaantood waa salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib khiyaar badanaa hortay ka hadashay oo caqliyan iyo cilmiyanba uga hadashay insha allahu waxaan u duceyhaynaa marka koowaad dadka mujaahidiinta ah ee dagaalada maaragta jihaadka maanta wada inta dhaawacana allaha caafiyo intii caafimaad qabtana ilaahay ha sugo allahna u siyaadiyaan leenahay gaalada iyada ah iyo dadka kumabda ah oo la socdane waxaan leenahay masiibo ilaahay xagga ka timid allaha idinku dhufto ilaahay subxaanahu watacaala hayna hanaga kiin qabtaan leenahay si fudud gacmaha mujaahidiinta waxa aad watiin allah ku wareejiyo dadka dalka soomaaliyana dhammaan ilaahay subxaana wa tacaala ay raayada tawxiidka in laga taagay ilaahay hanoo aqbalo intaas kadib waa soo dhoweyhaynaa jihaadka waana garab taagannahay mujaahidiinta ragga dagaalamahaya naf iyo maalaan la garab taagannahay insha allahu baidnillahi alkariim waxaan leenahay ha ka daalinina ee wada qof kasta oo maaragta maanta iimaan leh oo soomaaliya meel dheer iyo meel dhow meelay joogta way idin garab taagantahay insha allahu biidnillahi alkariim intaas kadib waxaan u sii socdaa dadka haddii alla kuu ron yahaa lasoo qalday ee maalin walba haddii alla kuu ron yahaa goobaha la isku gara looga tegaayo waxaan leenahay dadaa dhalay waalideena oo ay la dhasheen oo maaragta nabadoonno ay leeyihiin laakiin aysan tale ka yeelayn marka hore inta maanta nool waxaan leeyahay ka jooga dabka aad ku socotaan sidaasaan hadalkayga kusoo koobaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa kulanka soo xidhay الحمد لله رب العالمين ولا قوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيها مهدلنا اللهن أبوري نقدقي مسلمين ساد أكتهن بله لصار دافي waxaa dhacay waxa ilaahay loogu shukriyo waxaa dhacay futuuxaad badan waxaa dhacay wax badan oo dadka muslimiinta ay ku farxaan waxaa dhacay ballanqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muslimiinta ilaahay toos u tusay ay arkeen arrintaasa marka runtii socotay waxaana ugu dambeeyey waaqacadii ama qaswadii mubaarakada ahayd aadan yabaal ay iska fara saareen mujaahidiinta oo ilaahay kelimadiisa inay kor naqto u dagaalamayo iyo nimankii gaalada soo dirsatay oo wakalada gaalada ahaay nimankii weliba ugu waaweynaa oo maaragtay u qaabilsanaa xagga dagaalka ayaa isfara saaray qadiyadaas marka waxay ahayd maalin aad iyo aad u weyn ahayd maalintaasi in cadowga ilaahay degmada aadan yabaal oo muddo badan ciidan iyo hub ku soo ururinayay in maalintaas ilaahay subxaana wa tacaala hasiimada dhabarka u saaro annaga marka ka wilaaye ahaan se odayaasha ay ka hadleen waxaan soo dhawaynaynaa camaliyaadka tirada badnaay iyo ghasawaadka tirada badnaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada hoose iyo banaadir belihii iyo maalimihii lasoo dhaafay ilaahay uu ku xaqiijiyey mujaahidiinta gacmahooda oo owlid ilaahay ah junuud ilaahay ah arrintaasa aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhawaynaynaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay beesha tunni qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe ayaa toban neef oo geela waxay ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa waxaa kasoo qayb galay nabadoonnada ka socday beesha tunni iyo sidoo kale suldaanka guud ee beesha suldaan moxamed cabdi qaadir iyo sidoo kale suldaanka beesha tunni qaybteeda jubbada dhexe suldaan aadan cali xuseen ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlaya nabadoonnada beesha oo sheegay geel ay wareejinayaan iyo hadafka ay ka leeyihiin waxaan halkan ka caddaynayaa anigoo ah beesha shangamaas gaar ahaaneed beesha daafiraad waxaan ugu talagalnay geelaas oo tiradiisa tahay toban neef mujaahidiinta furunta hore ku jilba xiran ayaan ugu talagalnay anigoo ah magacayga cabdulaahi xaaji bakar oo ah nabadoonka beesha daaktire halkan waxaan isugu imaannay inaan walaayada islaamiga jubbada dhexe aan ku wareejino toban neef geelah tobankaas neef geela oo lagu talagalay walaalaha mujaahidiinta ay joogaan ribaadka in la gaarsiiyo inaan garabkooda taaganahay ayaan halkan ka caddaynaynaa geelaas oo tobanka ah oo beesha shangamaas ay walaayada islaamiga ay ugu tala gashay waxaan diyaar u nahay inaan aan ku wareejino suldaanka magaciisa la yidhaahdo aadan cali xuseen waa suldaanka jubbada dhexe wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan ka bacdi annagoo ah xasan cabdalle maxamed loo yaqaano xasan gaab gaar ahaan aan u ahay nabadoon beesha wareeli waxaan caddaynayaa inaan ku wareejinayo suldaanka beesha tuni jubbada dhexe oo ah suldaan aadan cali xuseen toban neef oo geel ah ayaan kasoo aruuranay walaalaha shangamaas haddii ilaahay raalla kanagada ma joogna haddii ilaahay dhaha toban geel oo wilaayad islaamiga inoo ku wareejino annagoo ee magaagay sheekh nuur bakar maxamed beelwiinta beesha tunika dhaladi gaar ahaan beesha goygaal inta mayka bihiaan haddii ilaahay raalli ka nagada tomon geel ina unu bihiina fidayna sa'addan laku bilaabo ay ku wareejiyayna geelaas aadan cali xuseen inaan unugu markii ana beesha tunno oo anan ku dareerayo ma'anaa gaar ahaan lafta hajuugo ee marka may ekoynay meesha ana una ka wareejiyna walaayada islaamka ee jubbada dhaha toban naf geel ah ujeedka leelah ma ahay inaa oo mujaahidiinta oo furanta joogo ina laka caawiyo ka garab jalna annagoo nahay beesha tuni odayaasha degmada jilib jubbada dhexe magacayga waa cali baana cusmaan kuulow wilaayada islaamka je may ku wareejinee toban neef oo geel ah ma ika tirijalnee dadkii jooga furunta wakhti kastana may diyaari ene intani in ka badan ini una maadaama oo tirus ibiin may diyaari ene naf imal suldaan aadan cali xuseen suldaanka beesha tunni qaybteeda degta gobolka joobada dhexe ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda isagoo tilmaamay in tobanka neef ee geel ah ay ku garab istaagayaan ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam anigoo ah suldaan aadan cali xuseen suldaanka jubba waxaan maanta halkan u joognaa inaan wareejinno toban neef oo geel ah oo ilaahay dartii aan alxamdulilaahi u bixinayno iyo beelweynta tunni beesha dhowr meelood ayay degtaa tunada degta jubbada dhexe tobankaas seefarnoo geel waxaa ugu tala gashay mujaahidiinta waalaha ribaadka kaga jira furunta hore oo la xisaabtamaya cadowga inaan ku garab istaagno mar kastana mujaahidiinta waxaan la garab taagannahay anigoo ah maanta aan cadaynaya suldaanka beesha tunni oo jubba in hiil ihoo naf iyo maal aan la garab taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan kor ugu yeelno ayaan u bixinaa geelaas nagama ahan sumcad iyo ri'aa nagama ahan liilaahi kalimatillaahi iyo alculyaa baan u bixinaa geelaas waxaa rabaa geelaas nabadoonada igu soo wareejiyeen anna waxaan ku wareejin doonaa suldaanka guud oo beesha tunni asagana ilaahay iidankii wuxuu ku wareejin doonaa wilaayada jubbada dhexe ugu dambeyntii waxaa hadlay suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir kaasoo dhankiisa sheegay in geelan ay ku wareejinayaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoona dhinaca kale fariin muhiima u diray beesha uu suldaanka u yahay kuna booriyey kaalinta ay kaga jiraan taageerada halganka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo eh suldaanka guud ee beelo tunni shangamaas todobatoli tooro oo magaagan la aro maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan oo geega rooga xaflad beelo tunnay gaar ahaan beelo degaasa jubbada dhexe xafladdaas oo tumanneef geele mujaahidiinta ku wareejiya hayta oo infaaq fii sabiililaahi eh xafladdaas iyo geega oon surugna weli ka garab surugnaa naf imaal baanu la garab teeganaan beelo shangamaas gobollo badan iyo degaas weli degaasee jubbada dhexe weli degaasee jubbada hoose weli degaasee shabeellada hoose weli degaasee baay iyo degaas weli kala degaasee banaadira degaas shabeellada hoose horaango welihan dhiibtay tumunneef geele boqolii konton kartoon timire soddon kartoon caana boore iyo aakharkii ramadlaan ha dhiibti geegana iyo shawaaloona ka jarna jubbada dhexe iyo roogna sidaas oo kale tumunneef geele iyo wareejiyahayna tumankaas neef oo geele oo beelle iyo ishilaqaanti oo nabadoonnada ha aruuriyeen nabadoonnadii iyo ii wareejiyeen anana weli insurinaa inaan ku wareejiyi mujaahidiinta gaar ahaan waaliga jubbada dhexe sheecla darwiish iyo ka wareejiyahay usana inuu isku wareejiya mujaahidiinta noo deersiy maadaama usa jubbada dhexe iyo uswakiilangeye marka sheekhanaha xorahaasuna koo wareejinay biidnillaahi albaari meerilanka talagalay inaada deersida waana deersii doonta insha allah beelana wali lahaa beel ansaar ew xaqiiqdii dadaal badan ee wadda dadaalkana wali lahaa sii laban laaba naf imaalba walsiinka baahanya beelo wal dhiibowsha geega kowman e marka inka damboytana managado doonto biidnillaahi albaari marba kasna jihaadkaasni garab suraantaan la fade jihaadka ka cizowni ka sharafowni ogtiin xaalkana sihaada jaray ogtiin markan wali la fadee ini una dadnimadaana sii wadana mujaahidiinta garab surugna jihaadka ka biirna naf in maalba diyaar dhanagan sida hadda un garab suruntiin un garab suruntaan iyo horta laseenka baahanya xafladun geegon un surugno haddii noquba haada fadi haddii culumo haada lahayd haddii beella tuni haada fadi kulligiin wali siin lahaa جزاكم الله خير خاتمدان شهادة في سبيل الله هنيك ختم suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tunni oo ka hadlayey munaasabad ay beeshaasi geel ku wareejinayeen ayuu kaasi ahaa
هداني إلهي بعيد العمى السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي